أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo soddon iyo koowaad ee suuratu nisaa ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi welilaahi alla unbuu u sugnaaday oo iskale maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe wasaynaa waanu dardaaranay aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa iyaakum idinkanba waxaanu idiin dardaaranay an ittaquu llaaha ey itaquu ka cabsada allaha alla ka dhowrsada oo ka cabsada ayaanu idiin dardaaranay wain takfuruu haddii aada ku kufrisaan oo haddaad kufrisaan ood alla ku kufrisaan oo diidaan fa ina lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday haniyan mid deeqtoon oo addoommadiisa ka deeqtoon oo cibaadadooda aan waxba uga baahnayn xamiidan maxmuudan oo la mahadiyo welilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan kula tala saarta ahaan allah ku filan waxaa noo soo dembeeyey oo alla subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay qoyska axkaam ku saabsanayd oo haddii ninkaiyo haweentu ay isdhaqi karin markaa oo ninkana uu xuquuqdii inuu guto jecel yahay laakiin haweentii ama naa xaaskii uunan markaa raboonin ee uu damco inuu furo inay ku heshiin karaan heshiis oo ama isagu intuu wax siiyo uu yidhaah xuquuqdaada waxaa waxaa iga saamax ama iyadii inay intay wax dhaafto xuquuqdeedii ka tagto ibtidaa'anba oo ay markaa doorato inay isla joogaan sidaa buu rabbi subxaanahu watacaala uu ka hadlay haddii laysku fahmi waayana oo la kala tagana ilaahay fadligiisu waasac inuu yahay oo mid walbaa ilaahay meeshiisa wax ka siinayo wain yatafaraqaa yugni illaahu kula min sacatih yaan yaa noo soo dambeysay dee fadliga ilaahay iyo yacni sidaa waasaca u ah yo alla marka wuxuu leeyahay de dhul iyo cir iyo waxa ku dhex jira dhammaanba allah iska leh oo min tamaam marka wuscigiisa kaamilnimadiisa iyo fadligiisa waasacnimadiisa dhammaystirnaanteeda de waxaaba kutusaya ama lahaanshaha oo alle dhul iyo cir isaga uu leeyahay welilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday dhammaan allah iska leh inuu leeyahay darteed buu marka cabsidiisa idiin dardaarmay tan hore sidaas waa saddex jeer bay soo noqonaya welilaahi maa fi samaawaati wamaa fil ardi midda koowaad marka macnaheedu waxay tahay maadaama dhul iyo cir isagu uu leeyahay buu idin amray inaad ka cabsataan cid kaloo cabsi mudan maba leba walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe wasayna aladiina kuwii baan waanu wasaynaa waanu u dardaaranay aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin cid allaale ciddii hortiin kitaab la siiyeyba waanu u dardaaranay iyo wa iyaakum idinkanba marka wa iyaakumtan waa damiir munfasila waxaana laga qaadanaa aayaddan in damiir munfasila isim daahira lagu cadfi karo waana luqa fasiixo ah culimo qaar waa jiraan marka iyagu diiday oo daruuratu shicri keliya un markaa ku baneeyey laakiin marka yacni isimkaa daahirka in lagu cadfo damiir munfasila waa iska bannaan yahay inkastoo itisaalna lagu keeni karay maxaan waxaan waanu idiin dardaaranay an itaqu llaaha anta tafsiiriye waa ey itaquu ka cabsada allaha alle saasaan idiin dardaaranay taqwada marka waa dardaaran hore oo ilaahay ummadihii horena uu u dardaarmay annagana uu noo dardaarmay rasuulkana sala allahu calayhi wasalama marka la yidhaha noo dardaaran iyadou ka bilaabi jiray oo markaa wuxuu dhihi jiray ilaahay ka cabsada calaykum bisamci waaaca ama itaqi llaaha xayumaa kunta waa kii kula dardaarmay mucaad iyo abudar itaqi llaaha xayumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan marka dardaarankii alla waaye marka wasialla ka cabsiga alla ka cabsiguna wuxuu keenayaa imtihaalu lawaamir wixii alla uu faray in la fartoonaado waijtinaabu lmanaahi wixii alla uu reebayna in laga fogaado laga dheeraado taqwada kaasaa kuusoo jamcinaya marka wain takfuruu haddii aada diidaan alle oo aada kufrisaan fa ina lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday dhammaan allah iskale marka haddaad alla ku kufrisaan ogaada dhul iyo cir waxa yaallaba allah iska leh wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday haniyan mid addoommadiisa ka deeqtoon xamiidan maxmuudan oo la mahadiyo middan labaadna macnaheeda waxay ku tusaysaa istiqnaa maadaama dhul iyo cer isaga uu leeyahay cidna wax ugama baahno cibaadadiinna ilaahay wax kusoo kordhin mayso ilaa naqsi maba ku jirin awalbe haddaad ka tagtaanna wax iska dhimaaya alle ma laha middan labaad marka iyadu macnahaas waaye welilaahi allaunba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan tala saara kula tala saarto ahaan allah ugu filan middaana marka waxaa welilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi lagugu sheegaa cid kale ha isku hallaynin waa allaha cir iyo dhul iskale isaga isku hallay haddii aada muhiimad baahi ay ku hayso haddaad dhibaato qabto haddaad cid ka cabsanayso isaga haddaad isku hallayso oo tala saarato taladaada meel fiicanay saaran tahay saddex macnay marka meesha u joogta ee mulkiga alle in lagu sheego cir iyo dhul isagaa iskale alla ka cabsiga isaa marka mudan cid aan waxba lahayn oo aan waxay gacanta ku haysato aan jirin oon ilaahay shirkad la ahayn in la caabudo ma mudna waay qul idcu ladiina zacamtum min duuni اllahi laa ymlikuuna mihqaala darati fi الsamaawaati walaa fi اlardi wmaa lahum fiihima min shirki wamaa lahu minhum min dahiir suuratu saba waay marka haddaan alla wax lala lahayn bani aadan dhuli cir ousa lahayn dhuuri caso wax la eg ounan ku lahayn cibaada ma mudno waay taqwo iyo marka wax cabs yani cabsida xaqiiqdeeda alla unbaa leh waay marka midda labaadna waxay usoo noqotay macnaha labaad ilaahay waa idinka deeqtoomaa haddaad caabudi weysaan idinku waxaad ukabaysaan male way wakaana allaahu haniyan xamiidan midda saddexaadna waxaa laleeyahay wax dhimanaya ha tala saaranine wax faqiir oon waxba haysanin ha tala saaranine allah un tala saarta wakafaa billaahi wakiila yaa ayuha annaasu antum lfuqaraa'u ila allah dadoo dhan marka ilaahay bay u baahan yihin ama nebi ha ahaado ama malag ha ahaado makhluuq oo dhan alla u baahan yahi marka maadaama makhluuqoo dhan dhani ay baahi hayso allaha marka baahi aynan haynin ee dhul ee ceri wax walba isaga iska leh isagaa ku habboon marka in la tala saarto watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu wax iska soo noqnoqday macno la-aan ma jiraan mid walbaa macnow marka tilmaama in yashaa yudhibkum ayuha nnaasu wayaأti biaakhariin in yashaa haddii uu doono alle yudhib idintegsiiye kum idinka idintagsiiye biihlaakikum inuu idin halaago wa ifnaa'ikum inuu idin mariyo oo uu idin baabi'iyo idinka oo dhanba ayuha nnaas dadow waya'ti alla la imaadee biaakhariina kuwa kale ay binaasin dad aakhariina oo kale dad kale ayuu alla la imaanayaa dadkaa oo alla la imaanayana sidiinoo kale ma noqonayaan waayo oo allay caabudayaan uma laa yakunuu amhaalakum suuratu moxamed wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa daalika kaagaas inuu idinka idin tegsiiyo dad kalena la imaado qadiiran mid awoodo waayo alle ay qaadiran ku awoodo waay in yashaa hadduu alla doono yudhibkum idin tegsiiyee waa idin tebinayaa idinka dhan waa idin baabi-inayaa waa idin halaagayaa eber buu idinka dhigayaa ayuhannaasu dadow wayaati la imaadee biaakhariina binaasin aakhariina gayrikum dad kale oo aan idinka idin ahayn ayuu alla la imaanaa marka biaakhariinadaas tafsiirka ugu fiican sidaas waa in la yidhaha wuxuu alla la imaanayaa dad idinka xagga jinsiga idinla wadaago bani aadam ah laakiin idinka duwan oo sidiina aan u dhaqmaynin waayo marka la yidhaahdo marartu birajulin wa aakhara haddii la yidhaahdo waxay noqonay nin baan soo maray iyo wa aakhara nin kale waay aakharadan marka kale yacni marka la leeyahay kii horeu ku jinsi yahay laakiin waa ka duwan yahay marka waxay ka dhigan tahay idinka ayuhannaasa la yihi sowmaa dadou idinka waa idin baabi-inaynaa dad kalaan la imaanaya kuwa kaloo lala imaanayo dad waayo jinnina maaha malaa'igna maahan waa dad kale waay sida marka macnaha fasiixa ah kaas waay biaakhariina mar haddii la yihaha laga suuraysan maayo marartu birajulin nin baan soo maray wa aakhara dhagaxan soo maray aakharka dhagax in laga dhigo suuragal maa waay aakhar kan kale waxa ka noqon karo waa wax isaga lamid ah xagga jinsiga kula mid ah laakiin ka tilmaamo duwan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa daalika kaagaa qadiiran ku awoodo sidaa inuu idin yeelana alla waa awoodaa marka idinku waxba ilaa yacni aada tihiin ood ilaahay ku cajsi gelin kartaan ma jira w man kaana yuriidu hawaaba addunyaa facinda allahi hawaabu اdunyaa wاlaakhira man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo ou rabo hawaaba dunyaa addunyada abaalmarinteeda keliya qofkii taa doonayo facinda allaahi alla agtiisa waxaa ahaaday hawaabu dunyaa addunye abaalmarkeeda iyo wاlaakhirati aakhira abaalmarkeeda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan basiiran arkid badan meeshana marka aayadda macnaheedu waxa uu yahay qofka camalkiisa adduunyo keliya ku rabo war ha ogaado ilaahay abaalmarin adduunye iyo mid aakhiraba isagaa hayo marka camalkaaga ha ku doonin adduunyo keliya maadaama ilaahay labada hawaabba isaga ou hayo camalkaagan adduunyo keliya ha ku raadinina aakhiro iyo adduunye ku aakhiradii marka yacni ha ahaata midda ugu horeyso oo yoolkaaga iyada ha noqo ikhlaaska marka aayaddan lagu faraya marka man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo ou rabo hawaaba dunyaa adduunyada abaalmarinteeda oo waxa camalka uu samaynayo inuu adduunyo ku helo keliya qofka rabo fa cinda allaahi alla agtiisa hawaabu dunyaa ayaa ahaaday adduunyo hawaabkeed iyo walaakhirati aakhira hawaabkeed marka adduunyo keliya haisku ha isku koobin oo camalkaagii marka haddaad sidaa yeeshana oo ad adduunyo keliya camalkaaga aada ulajeedo uga dhigto camalkaagii yacni aakhira waxaad ka helaysid ma laha man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun kuwaa marka acmaashooda aakhira waa burtay oo waa baaba-aysaa adduunyada un wax lagu siinsiinayaa marka hadday wax samaystaan weliba aayad kale alla wuxuu tilmaamay adduunyada intii uu doono iyo qofka uu doono weliba siinayaa midaan xataa adduunya la siinayna man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu nacam intaan waxaan doonno intaan iyo ciddaan doonno ayaan siinaynaa kuwa qaar maba la siinayaaba xataa adduunye ma helaayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badanoo waxyaabaha aad ku qowleysaan ood ku hadlaysaan rabbi mid maqlid badan waay basiiran arkid badan oo acmaashiina ku ark arkaya yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhada'a lilaah yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan oo ilaalin badan bilqisdi cadaaladda u taagnaansho badan ahaada shuhadaa'a markhaatiyaal ahaada lilaahi ilaahay dartii markhaatiyaal ku ahaada walow calaa anfusikum walow kaanat shahaadatukum markhaatidiinu haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkoodaba ha ahaato oo markhaatida aada furaysaan adinkaba dhib ha idinkugu jiro aw ilwaalideyni ama labadii idin dhashayba korkooda ha ahaato dhib ha ugu jiro waalaqrabiina qaraabada dhow dhibba ha ugu jira eh in yakun haddii uu ahaado almashhuudu calayhi kan lagu markhaati furayo haniyan mid tanaad oo hodan ah haddii uu ahaado ow amase faqiiran mid faqiiran waxba haysanin uu ahaado fallaahu allaa owlaa ku haboonaansho badan fallaahu allaa owlaa ku dhowaanshiyo badan oo u dhow u dhowaanshiyo badan bihimaa iyaga minkum idinka idinka dhow allaaba idinkaga dhow idinka maxaad nin jeclaysanaysaan markaas falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa naftiinu waxay jeceshahay ha raacinina an tacdiluu makhaafata anlaa tacdiluu makhaafata an tacdiluu inaad cadaalad fashaan cabsi aad ka cabsanaysaan darteed hawa ha u raacinina hawadiina ha u raacinina wain talwuu haddaad qalloocisaan ashahaadata markhaatida ow amase tucriduu aada ka jeesataan canhaa markhaatidiiba aada ka jeesataan oo aydnan furin fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran midkii hoos u og dhabteeda iyo gunteeda hoos og aayaddan marka shahaadadii iyo cadaaladdiibaa aayaddan alla oo uga hadlayaa cadaaladda u istaagaa la leeyahay cadaaladdu marka markhaati waa ka caamsan tahay mararka qaarda cadaaladii markhaatidii waa soo gelaya saxda ahayd ilaa cadaaladdaa lagu gaaraa markhaatide ee mararka qaarna de waxaa weeyaan markhaati keliya cadaaladda kuma koobne waa ka caamsan tahay xukunkii adiga lagu keeneed ogaatay inaad ka cadaalad fush fasho ee yacni qoyskaaga inaad u cadaalad fasho hadda axkaam qoysaa laga hadlaya ninkii laba xaas ama saddex ama afar leh cadaalad inuu u sameeyaa laga soo hadlaya meel walba marka cadaaladdu iyadaa ka caamsan markhaatida laakiin maadaama markhaatida xuquuq lagu kala helo maadaama markhaati xuquuq lagu kala helaayo ayaa aada loo adkeeyey meeshaas marka marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kunuu ahaada qawaamiina ahaada kuwa u taagnaansho badan amhilatu lmubaalaga waaye qawaam qawaamiina kuwa u taagnaansho badan ahaada shayga aada ku dadaaleysid ood ilaalinaysid maxaa la yidhaahdaa war hebel arrintaa waa u taagan yahay waa u taagan yahay waxay ka dhigan tahay marna ma moogana meel yar meel dhow ugama taallo qalbigiisay ku weyn tahay waay macnaha hadda taagnaanshada iyada muraad ma aha adoo fadhiya waa ilaali kartaa shaygan ee macnuhu waxay tahay waa qofkani waxaanu u taagan yahay maamulkeeda waa usoo jeedaa waay macnaha marka kuwa usoo jeedo u taagnaansho badan ahaada bilqisdi cadaaladda kuwa u taagnaansho badan ahaada oo cadaalad ugu taagnaada shuhadaa-a ahaada marka shuhadaa-a waxaa ku bannaan in khabar bacda alkhabar laga dhigo qawaamiinada khabar soo maaha haddana shuhadaa-na khabar labaad oo kaanada in laga dhigo khabarun bacda khabarin waxaa kaloo abulbaqaa alcukburi uu banneeyey xaalo in laga xaaleeya qawaamiinada damiirka ku jiro in laga xaaleeyo ku qarsoon waayo qawaam amhilatu lmubaalaqa waa amhilatu lmubaalaqadana ismiga faacilay la mid tahay un marka ismiga faacilna waxa uu yacni damiir ayuu ku camal falaa oo macmuul oo damiir marka yacni wasfiga ku qarsoon ayaa marka yaa ku jiro marka damiirka qawaamiinada ku jiraa laga xaaleynaya shuhadaa-a xaal aad tihiin markhaatiyaal yani cadaaladii u istaaga xaala kownikum shuhadaa-a aad tihiin markhaatiyaal wejkaas laakiin yacni aimada qaarkood waa daciifiyaan midkan khabar bacda alkhabar un in laga dhigayaa wanaagsan waxaa kaloo qaar yidhaahdaan in laga yacni qawaamiinada in laga sifeeyo kunuu qawaamiina bilqisdi ahaada kuwaa u taagnaanshada badan oo shuhadaa markhaatiyaal ah ayb iyadana yacni waxaa ka fiican middaa hore kuunuu ahaada qawaamiina kuwa u taagnaansho badan bilqisti cadaaladda shuhadaa ahaada lilaahi ilaahay dartii ay liwajhillaahi markhaati u noqda ilaahay dartiis markhaati u ahaada oo haddii la idin markhaati geliyood qadiyadda aada og tihiin markhaatina la idinka dhigta ilaahay dartii markhaati u fura walow calىa anfusikum walow kaanat ishahaadatu lowdan bimacnaa in waay waa shardiya intaas iyo lowdaas ka gadaalana sida badan kaana iyo ismigeeda ayaa inta la xadfoo la qadaro ayaa khabarka un la sheegaa marka walow calaa anfusikum calaa anfusikum marka waa khabar kaana iyo ismigeeda maxduufay khabar u tahay marka walow kaanat ishahaadatu markhaatidu haba ahaato waay ama walow kaanat shahaadatukum markhaatidiina haba ahaato calaa anfusikum nafihiina korkeeda haba ahaato yacnii dushiinaba ha idinku dhacdo oo markhaatida aada furaysaan adinka dhib ha idinkugu sugnaado fura markhaatida mararka qaar baad markhaati furaysaa adaa dhib ku qabaaya dhibkaas ha fiirinin markhaatidii fur ninkii xaqa lahaa xaqiisa ha helo adiga ilaahay meel kaleo wax kaa siinaa ilaa cadaaladaad marka u istaagtay shaydaanku laakiin qofka wuxuu ugu sheekaynayaa war adaa waxweynayo haddaad waxweyso waxla-ana kugu dhacayso waa ilmo badan tahay meeshaan yacni waa ku faqiiraysaa intay ka dhacday waxaasuu kugu sheekaynaya laakiin haddaad intaad ka tagto alla kacabsiga ku dadaashid oo aada sidaad wax u og tahay sheegta adigaba markhaatidaadu adigaba ha ku dhibtee sidaas yeelan awil waalideyni ama labadii idinka marka markaa markhaatida mararka qaar naftaada waxay u dhibaysaa qofkaad u markhaati kacday ayaa wax helayo qofka hadduu wax helana adiga marka kan aad ka markhaati furtaad wax ku yeelan lahayd markhaatidaasaa marka wixii adiga aada yeelan lahayd ku dhaafsiinayso mararka qaarna waxay noqonaya inaad iska qirato qadiyad nin baad wax isku haysaan markaas waxaas ninkan ma leeyahay ayaa lagu yidhi haa ninkaana iskale aha tiri wixii aan isaga iskale naftaadaad marka yacni wixii ka qaadaysaa naftaadaad deyn ku sugaysaa iyada lafteeda marka waa markhaati oo kale iqraarka qofku waxa uu og yahay inuu qirto iqraarku marka dabaalnimo iyo doqonnimo ma ahan bal qofka aakhira ka cabsanaya wax run runta sheego waxa uu markaa og yahay qirto awil waalideyni ama labadii idin dhashay korkoodaba ha ku ahaato dhib walow kaanat ishahaadatu markhaatida haba noqoto cala alwaalideyni labadii idin dhashay korkooda walaqrabiina iyo qaraabadii korkooda haba ahaato oo markhaatidaad furayso waalidka ayaa dhib ku qabo waa furay meeshaas marka aayaddu binafsi waxay u tilmaantay mar ashahaadatu cala alwaalideyni inay bannaan tahay yacni markhaati baad furaysaa waalidkaabaad laakiin ayaa xuquuq loogu yeelana marka inaad waalidkaa ku markhaati furto waa inay bannaan tahay marka waayo waxaa laleeyahy awil waalideyni baa aayaddu ay tilmaantay culimada meeshaa marka waxay ka qaataan markhaatidaa laba ah ashahaadatu lilwaalideyni iyo cala alwaalideyni cala alwaalideyni waa la ogolyahay labadii ku dhashay inaad inta ku markhaati furto xaqa laga qaado waayo inta badan waxa sidaas ka keenayo wiil ama gabar yacnii qof la dhalay waalidkii inuu ku markhaati furo waxaa ka keenaya alla kacabsiyo cadaalad waay laakiin inuu u markhaati furo ka waran wax ayaga nafcigooda oo markhaatidiisay wax ku helayaan labada waalid ma la ogola markhaatidaas marka waxaa la yidhaha lituhmati baa loo celinaya waxaana waa kusoo marnay suurat lbaqara qofkan isagoo nin markhaati gala ah oo markhaatidiisa la qabto ayaa haddana dadka ou dhalay iyo dadka dhalay labadaa uma markhaati furi karo wax ayaga nafcigooda ah waayo tuhmadaa jirto inuu usoo jiido nafciga iyo waa la rabaa inta badan laakiin dhib hadduu ku keenayo waa la ogolaya maba badnaba nin waalidkii intuu ku markhaati furo waxaasna ay culays iyo waalidku ay ku noqonayaan run unbaa ka keenaysa arrintaa iyadana caasinimo ma aha caasi waalideynnimona ma noqonaysa tii dheefta ah marka waa la diidaa laakiin qaraabada kalena walaalkaabaad u markhaati furaysaa qofaad abti u tahay midaad adeer u tahay kuwaad ilmo adeer tihiin waa la aqbalaa markhaatidaas ama ha ahaato an tashhada lahu ow calayhi labadaba qofka kale haddii uu yihaa may ninkan isku qabiil waaye may ninkan ilmo adeer waaye ani markhaati iima galo ka kaca la leeyahi nacam wax kale amaad ku sheeganaysaa maya intaas markhaati waa waa ku galaa qofku nacam hadduu isaga u aakhiro seega isagay jirtaa markhaatidan waa la hubinaa alla ka cabsi hadduu ku dheehayo nin wanaag lagu yaqaan u yahay waa la aqbalaa nin la dhashay uu markhaati furi karaa asalkay faraca unbaan markhaati isu gelaynin in yakun xaalad marka taas waay waa qaraabaysiga iyo qaraabo kiilka iyo mararka qaar yaynan markhaatida idinku hadday markhaatidu keenaysa xataa in qaraabadaadu ku dhiban tahay sheeg markhaati fur laakiin waa inaad run ka markhaati furaysa dabcan haddaad iyaga laftooda aada been ugaga markhaati furtood ku dhibto maba banaanaba taas laba dembi bayba noqonay xataa xaalad kalea marka laga warramayaayo mararka qaar waxaa dhici karta ninka lagu markhaati furayo nin hanti haysto waa laga cabsana ninka maalka badan haysto waa laga baqa xoogaa qaninimadiisa waa la rajeynaa maalin aada dhiban tahay ninkan ama wax ku siiyaa ama hadda ka hor uu wax ku siiyey ama amauu dad kugu soo dalbaayo hadhow khatar ku geliyaa iyo yaa qofka hantidiisa waa looga cabsadaa mararka qaarna ninka lagu markhaati furayo wax lagu yeelan rabo waa faqiir inaad u naxdaa laga yaabaa ood istiraa war ninkan faqiirka ah haddii maanta adiga hadalkaaga wax lagu saaro faqiirkan xagguu wax ka keenaa waxaas ha fiirininaa laleeyahay marka in yakun haddii uu ahaado yacni almashhuudu calayhi midka lagu markhaati furayo oo dushiisa lagu markhaati furayo hadduu ahaado haniyan mid wax haysto ow amase faqiiran mid faqiir oon waxba haysanin fallaahu allah owlaa ka habboonaansho badanoo bihimaa labadoodaas minkum idinka idinkaga habboonoo idinka dhow xaqa allah inaad ilaalisaana kuwaan intaad ilaalinaysaan wuxooda allah idinkaga dhow ama fallaahu owlaa bihimaa hadday naxariis iyo ka nixid iyo naxariis hadday tahay allaaba idinkaga naxariis badan idinka allihii idinka naxariis badnaa baan xuquuqdan dul saarahay idinka tiinna maxay tahay naxariistiina macnuhu marka waxau tahay laa yuxaabuuna haniyan liqinaahu jecl u jeclaysan maayaan qof hani ah hodantinimadiisa darteed walaa yarxamuuna miskiinan limaskanatihi mid miskiinana masaakiinnimadiisa ugu naxariisan maayaan mar hadday masalada meeshaan taagantahy ayb waxaana lagu celiyey marka fallaahu owlaa bihimaa ay fallaahu axaqu wa owlaa bihimaa minkum allah ku xaqnimo badan idinku yani idinka idinkaga xaqnimo badan kuwaan falaa tatabicuu haddaba ha raacinina alhawa axkaamta shahaadada ku saabsan suurat lbaqaraan uga soo hadalnay falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa hawadiina ha raacinina oo waxay nafsadiinu jeceshahay dookhiina ha raacinina an tacdiluu waxaa ku jira dhowr macnoo in la yidhaha an tacdiluu ay anlaa tacdiluu lianlaa tacdiluu si aydnan cadaaladda u samaynin hawadiina ha raacinina waayo haddaad hawadiina raacdaan cadaalad maba samaynaysaan macnaha labaadna waxa uu yahay ibtigaaa an tacdiluu can ilxaqi cadaladaa marka waxaa laga macnaynaa iilasho markaas falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa ha raacinina hawadiina nafsadiina waxay jeceshahay an tacdiluu ibtigaaa an tacdiluu iilasho doonis aada doonaysaan darteed can ilxaqi ah ka iilataan hawadiina ha raacinina idinkoo rabo inaad xaqi ka leexataan macnaha saddexaadna waxay tahay makhaafata an tacdiluu falaa tatabicuu ha raacinina alhawaa ha raacinina hawadii an tacdiluu makhaafata an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan cabsi a ka cabsanaysaan darteed cadaaladii baad badiideysaan ood ka cabsanaysaan markaasaad hawadiina raacaysaan saddexdaas macnaha marka ku jirta waxyaabaha marka qofka joorka ku xambaaro markhaatida inuu ka been sheego ku xambaarto waa hawadaas walidaalika qofka qaaliga noqonayo ama imaamka noqonayo waxaa loo shardiyaa qof taqwo leh inuu alla ka cabsi qof leh yaa qadaha mansabkaas loo dhiibaa walidaalika marka alleh wuxuu leey yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabici alhawaa fayudilaka can sabiili illah qudaadda marka waxaa looga digo waa naf yacni hawo iyo waxay naftooda rabto un inay iska sameeyaan ayb waa inuu marka waasic diiniyo alla kacabsi inuu leeyahay oo ku xambaarayo waxaan inuu ka tago waa inuu caqli u saaxiib yahayo wixii uu garan waayo dadkuu weydii lahay inuu og yahay iyo cidda uu la tashanayo inuu og yahay axkaamtii fiqiga inuu yaqaano qur-aanka iyo sunnada aayaadka axkaamta iyo axaadiidta axkaamta inuu kala soo bixi karo malaka uu kula soo baxo inuu leeyahay axkaamta ku jirta meeshaas culimada waxay shardiyaan qaadigu inuu mujtahid yahay marka waxay leeyahay dee mujtahid yaa arka aawa dee mujtahida mujtahid haddii uba jiraba yacnii culimada waxay leeyihiin maba jiraba mujtahid waqtiyadaane haddii marka ma jiro la yihaha qudaadda see la yeelaa qaadi daruuraa la samaysana daruuratan ninka ugu dhow ee axkaamta yaqaano ee ama madaahibta yacni un si fiican wax uga garanayo oo ama madhab min almadaahib aada u yaqaano ayaa daruura ahaan waxaa looga dhigayaa marka qaadi inta laga helayo qaali aalada ijtihaadka ay u dhammaystirantay kaasna marka waxaa la yidhaha qaadi daruura ayb daruura ahaanuu qaali un iskaga ayuu u yahay ayb waxyaabahaas marka meelaha suuratu saad ayaan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala hawadii baa marka waxaa laleeyahay war hawadiina iska ilaaliyo waxay naftiinu jeceshahay ha raacinina haddaad naftiina raa nafta maxaaba ka mid a laaluush qudaadda waxaa lagu ibtileeyey waxay tahay lacag intaasoo lacagaa loo keenaa qadiyadan marka saa yeel naftiisu marka inuu maal badan tacbay jeceshahay sidaas ha yeelinina oo xukunka xaqa ah laaluush ha uga leexanina wain talwuu haddaad qalloocisaan ashahaadata markaatidii ow amase tucriduu aada ka jeesataanba iyada waa laba qodob marka markhaatida inaad qalloocisaan waa maxay inaad been ka sheegtaan shahaadatu zuur ow tucriduuna waa maxay iyadoo baahi loo qabo markhaatidaada xuquuq ay ku xiran tahay ayaad leedahay maya ma markhaati furaayo waa ka jeesanayda walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fainahu aathimun qalbuh ayaan soo marnay labadaa marka waa khatar fain allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiiran mid hoos u ogo guntooda hoose ku kawarqabo weeyaan allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllaahi warasuulih yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warasuulihi rasuulkiisii rumeeya walkitaabi kitaabkiina rumeeya aladii kitaabka oo nazala alla uu soo daadejiyey calaa rasuulihi uu kusoo daadejiyey rasuulkiisa korkiisa walkitaabi kitaabkiina rumeeya aladii kitaabka oo anzala alla uu dejiyey min qablu min qabli lkitaabi aladii nazala calaa nabiyihi kitaabkii alla uu nebigiisa kusoo dejiyey qur-aanka ka horreeyey waman qofkii yakfur ku kufriyo billaahi alle wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa ku kufriyo wa kutubihi ku kufriyo wa rusulihi rusushiisa ku kufriyo walyowmi alaakhiri maalinka dambena ku kufriyo faqad xaqiiqe ah dalla waa dhumay kaasi dalaalan baadi ayuu dhumay baadida oo baciidan fog faqad xaqiiqe ah dalla waa dhumay dalaalan dhumitaan ayuu dhumay baciidan dheer oo aada u fog marka yaa ayuha aladiina aamanuu mufasiriinta badanaa waxay leeyihin aayaddan waxaa lagula hadlaya waa mu'miniinta hadday marka mu'miniintii ay yihiin iimaan waaba qabaane maxaa loo leeyahay aaminuu billaahi haddana yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi haddana maxaa loo leeyahay macnaha waxaa ay ka ta waxaa laga wadaa duumuu cala aliimaani billaahi ilaahay iimaankiisa joogteeya hadda mu'miniin waa tihiin laakiin joogteeya amase yacni mmaadaama uu kitaabku soo degayey mar walbaa waxay waxaa laga rabay inay rumeeyaan oy ku camal falaan eyacnii ay ku qowlaan inta markaa loo soo dejiyo haddana aayado kale iyo axkaam kalea soo degayo haddana iimaanay usii baahan yihiin marka iimaanku sidaa kusii wada waa marka yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya walkitaabi kitaabkii rumeeya aladii kitaabkii oo nazala uu daadejiyey alle calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa uu kusoo daadejiyey walkitaabi kitaabkiina rumeeya yacnii jinsiga kutubihi aladii kitaabkii oo anzala alla uu soo dejiyey min qablu kii alla uu nebigiisa kusoo dejiyey ka hor towreed iyo injiil iyo kutubta alla uu soo dejiyey waman qofkii yakfur ku gaalooba billaahi alle wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa kutubihi ku gaaloobo kutubtiisii iyo wa rusulihi rusushiisii iyo walyowmi l iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe aakhiro qofkii ku kufriyo faqad xaqiiqe ah dalla waa dhume dalaalan dhumid baciidan fog arkaanu liimaankii baa halkan marka lagu xusay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir maxaa dhiman marka qadarkiyaa dhiman qadarka suuratu lqamar ayuu alla subxaanahu watacaala yaa yuu ugaga hadlay inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar lixdaa marka waa arkaanuliimaankii qofkii marka arkaanuliimaankaasi marka wax kamida aan la aan rumaynin baadi fog buu baadiyoobay maxay tahay waaba gaaloobay diinkii alla waa ka baxay ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufraa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma markaa dabadeed kafaruu kufriyey uma markaa dabadeed aamanuu rumeeyey uma intaa kadib kafaruu kufriyey uma intaa kadib isdaaduu kororsaday kufran gaalnimo siyaadsaday lam yakun illaahu alla ma uunan ahayn liyakfira lahum inuu u dhaafayo kuwaa dembigooda walaa liyahdiyahum alla ma uunan ahayn inuu hanuuninayo kuwaasi sabiilan jid inuu ku hanuuninayana alla sidaa ma ahayn aayaddan marka qataado wuxuu leeya yahuudday ka warramay aayaddan oo in aladiina aamanuu ay aamanuu bimuusaa muusay rumeeyeen uma kafaruu min bacdi min bacdu bicibaadatihim alcijla markay rumeeyeen bay dibigii caabudeen waa kufriyeen uma aamanuu bitowraati towreed marku keenay bay rumeeyeen uma kafaruu biciisa nabi ciisa yimid waa ku kufriyeen uma sdaaduu kufran gaalnimadii bay sii kororsadeenoo ay yacnii uma sdaaduu kufran bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed ay ku kufriyeen waa ziyaadsadeen marka kufrigu isaga laftiisu waa ziyaadaa sida iimaanku uu u kordho ayb in aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun ayagaanba isku mid ahayn kufaarta laftooda kuwana marka kufri dadka inay diinta ka celiyaan la dagaalamaan yay isku darsadeen kuwana kufri bay joogaan iyagaa loo kala cadaab badinaa marka yahuudda qataada marka isagu sidaasu aayadda ku macneeyey waxaa la kaloo la yihi jamiicu ahlilkitaabi wayn kuwa ahlu kitaab oo dhan nebigoodii rumeeyey kadibna kufriyey ayb waxaa kaloo lagu ma la yidhi qoladan laga hadlaya waa qoom murtadiin oo ridoobay ina aladiina aamanuu way rumeeyeen uma kafaruu dabadeed way kufriyeenoo waa ridoobeen uma aamanuu haddana waa rumeeyeenoo way soo islaameen uma kafaruu haddana way kufriyeenoo waa ridoobeen uma sdaaduu kufran gaalnimadii bay ku dhinteen waay mujaahid marka wuxuu le ey maatuu cala alkufri gaalnimadii bay ku dhinteen meeshaa marka waxaa laga qaatay qofka haddii uu towbatu zindiiq ama towbatu lmunaafiq ma ansaxe alimaamu shaafici iyo culimo badan waxay leeyihiin waa ansaxaysaa daahirkaasaana laga fiirinaa gaalow ahaay waa towbad keene yacni muslim mu muslim buu ahaa wuu ridoobay waa soo laabtay oo muslim buu noqday waa laga aqbalaa islaamnimadiisasna oo dadka muslimiinta markaa uu soo islaamay axkaamtii waxay ku dureerinayaan korkiisa muslimiinta haddana diintiibuu ka baxay haddana waa soo islaamay ma islaami kartid ma la dhahayo aayaddanna marka waa ka qaateen lam yakun illaahu liyakfira lahum goormay noqonay marka uma sdaaduu kufran gaalnimadii markuu ku dhinto maqfiro iyo dembi dhaaf ma arkayo markaas uma sdaaduu kufran mujaimaam yacni mujaahid wuxuu leeyahay ay maatuu cala alkufri gaalnimadii bay ku dembeeyeen kuna dhinteen kuwaa marka yacni iyagu wax laga dembi dhaaf ma helayaan leanna gaalnimay ku dhinteen imaam maalik iyo isaga waxaa laga sheegaa towbatu zindiiq inaan la aqbalaynin zindiiq waayo waa kufrigiisaaba wuxuu yahay kufri qarsoon marka hadday wax ka soo daahiraan oo la arko inuu markaa wixii lagu tuhmayo uu bannaanka keenay wuxuu leeyahay waa islaamaydan dambe see looga rumaysanaa qalbigiisaaba kufriga lagu tuhunsan yahaaba wuxuu yahay nifaaq iyo wax jinno de waxay leeyihiin marka de qofkaani waxaa uun daahirka uu muujisanaya annaga nala raaciyo xisaabuhu cala اllahi tacaala lam yakun illaahu alla ma unan ahayn liyakfira lahum inuu u dembi dhaafayo alla maahan ku u dembi dhaafayo iyaga walaa liyahdiyahum ku hanuuninayana ma aha alla sabiilan jid ku hanuuninayana ma aha waddo marka khayr leh alla ku kuwaa ku hanuunin maayo jidkoodu wuxuu noqonayaa un jid naareed ama dariiq xaqa ay u qaadaan ma tusaayaba alle subxaanahu wa tacaala bashiri lmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima aayaddan laga bilaabo ilaa iyo juska agtiisa waxaa laga hadlayaa marka munaafiqiinta waxa looga hadlayana waxay tahay dhibkoodaa ka badan dhibka kuwa gaalnimada muujisto qur-aankuna marka aad buu kuwaa noocaas munaafiqiinta sifaadkooda oo uga hadlaa waayo si waa liannahum maxaa yeelay ashaddu dararan cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ayagaaba ku dhib badan weliba waxaa laga tilmaamayaa dhibkoodaas meelaha ugu daran oo ay mu'miniinta ku dhibayaan yaa rabbi uu ka hadlayaa oo waa maxay inay ka gacan siiyaan gaalada kuwa gaalada kufaarta xarbigoo asalka ah inay garab siiyaan oo cawraadka muslimiinta iyo sirtooda iyo intay ka gudbiyaan oo ay kuwaa garab ku siiyaan jariimada ugu adag oo ay munaafiqiintu koreen yaa ilaahay haddana si gaar ahaaneed uu u tilmaama jariimadaas waxaa mar walba loo sheegayo qur-aanka aayado badan ilaahay ugaga hadlay suuratu aali cimraanna waa kusoo faahfaahinay laa yatakidi اlmu'minuuna alkaafiriina أwliyaءa min duni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaah ayaan kusoo marnay halkan waa tanaa suuratu lmaa-ida waa ku imaaneysaa meelo badan bay ku imaanay suuratu towba sidoo kale waayo jariimadaas oo ay gaalada garabka saarayaana wuxuu yahay ay waxay tahay jariimo dadka muslimiinta diintooda iyo iyaga dadko dadnimadooda iyo dal ahaantoodaba dhibaysa wayn marka alla wuxuu leeyahay bashir ugu bishaaray almunaafiqiina munaafiqiinta bianna lahum inay leeyihiin cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo cadaab xanuujinayo inay leeyihiin horta sidaa ugu bishaaree cadaab wax la yskugu bishaareeya maahane maxaa sidaan loo leeyahay waxay leeyihiin calaa sabiili tahakum waay iyagii baa marka yacni meeshay wax ka filanayeen toosan fiican ayaa waxaa la leeyahay marka cadaaladdu idinkaa wixii aada ku kacdeen wax markaa yacni cadaabkeedii dhadhamiya waay bashir bishaaree almunaafiqiina munaafiqiinta ugu bishaaree bianna lahum inay leeyihiin oo u sugnaaday cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo aladiina munaafiqiinta oo yattakiduuna marka aladiinada in almunaafiqiinada laga sifeeyo waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan aladiina in laga dhigo yani fii maxali rafcin khabar mubtadana loo qadaro hum ladiina la dhaho marka aladiina munaafiqiinta oo aladiina kuwii ah yattakiduuna ka dhiganayeen alkaafiriina gaalada owliyaa ka dhiganayeen kuwa markaa yacni ay jeclaadaan oo ay garab siiyaan walaagu marka ama wilaayadu waa almaxabatu walmunaasaratu jacayl gacalo iyo garab siin labadaas macno ayb aladiina munaafiqiinta oo yattakiduuna ka dhiganayeen alkaafiriina gaalada owliyaa ka dhiganayeen owliyo kuwa markaa yacni garab iyo gacal ay ka dhigtaan min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay qeydkan marka waa qeydun laa mafhuuma lahu xataa hadday mu'miniinta ka sokay inay xataa yacni min duuni lmu'miniin xataa haddaysan jirin ma bannaana ayabtaguuna miyay dalbayaan oy rabaan cindahum iyaga agtooda miyay ka dalbayaan alcizata sharaf iyo awood xoog iyo cizi iyo sharaf miyay iyaga agtooda ka raadinayaan oy ka jerinayaan fa ina alcizata manacada iyo awoodda iyo sharafku lilaahi alla u sugnaaday jamiican xaal ay tahay dhammaanteed tilmaanta marka alla uu munaafiqiinta tilmaamo badanay leeyihiin tan uu ka tilmaamay waa middaan waxay iyagu marka garab siiyaan ooy mu'miniinta ku garab siiyaan gaalada weliba garab siin waxay ku garab siinayaan diintu ay ku daciifayso diinta yacni beegsiga iyo cadowtooyada ay kuwan gaalada xarbiyiinta ay diinta u qabaan ayay iyagu ku kaalmeynayaan inay arrintaa taaba gasho arrin marka aada khatar u ah nacam ayb maxabo iyo gacal iyo kalgacaylna waa u muujinayaanoo dadkii mus mu'miniinta ahaa ka sokayo mu'miniintii ay collaysanayaan kuwaas gaalada ay marka walaalo ka dhiganayaan ayb ayaa marka faariq diini ahba meesha in laga bixiyaa la rabaa waqtigan da marka mukhaaladaadka hadda maanta adduunyada ka jiro oo dadkii macnaha la yacni dadka soo koraayo iyo dadka caamada oon diinta wax badan ka aqoonin iyo qaladaadka lagu la gelinaayo iyo waxa lagu ridaayo waxay tahay qofkii cadowga ahaabaa wuxuu iskaga dhigaa inuu gacal u yahay iyaga dantooda ka shaqaynayo uu jecel yahay waxaan la leeyahay kufri iyo iimaan iyana meeshaba ha laga saaro dadkan waa bani aadam insaaniyada ha ka dhexayso hadda maanta waxa socda caalamulislaami weliba dadka muslimiinta waa lagu siraa meeshii dhowr sano ka hor laga dhihi jiray ama tobaneeyo sano ka hor al-ukhuwa alislaamiya iyo islaamiyadaa layska ilaalinaa hadda oo al-ukhuwa alinsaaniya laleeyahay na walaaltinimada insaaniga ah na walaaltinimada insaaniga ku ay isla dhasheen miya maya na dadka xataa kuwa yacni gaal ay isla dhasheen oo laxman iskula dhasheen ma aha waa midaynan waxba isku ahayn wax ay wadaagaan jirin dadkan ilmo aadanoo dhan isku mid waayaa la rabaa in la dhaho ilaahayna wuxuu leeyahay fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun gaaladii yacni marka walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiilan ilaahay dadka iimaanka ku kala saaray gaal muslim yaa lagu kala saaray marka adigu inaad tiraa maya waxaas awsaaf dadka dhibaato u keentay waaye maxaa laga dheefay iyo intaad tiraahdid dagaalkan iyo dhibkaanaa laga dheefay intaad tiraahdid dadkan oo dhan marka isku mid ha laga dhigo arrintaa iyadaa marka arrin aad u daran weyn oo meeshiiba iimaankaa laga bixiyo oo ha la yiraahdo dadku bani aadam ha wada ahaadaan sidaan ha ku wada shaqeeyaan yacnii xaq waaqicaaba beeninayan waayo hadday sidaasi jirto maa muslimiinta loo naxariista meel walba waa aragtay lagu gubaayey kuwa yacni mushrikiintan hadda buudiistaha ah kuwan hunuudda ah wathaniyiinta si yacni musli dadka muslimiintaee taagta daranay xaaqaan haddana maca daalika aawey yani ukhuwada xaggee aadaan ukhuwada marka kuwan unbaa sheego laakiin dadka kuwan kale maba sheegaanba waxyaabaha la yaab kale xataa hadda waxaa waxaanu lagu wacyi gelinaa xataa afkeenni afkeenni iyo yaanu lagu wacyi gelinaya waxaad maqlaysaa waxaa la baraa dadka inay bani aadamnimada ka dhexayso wixii kasoo harana meesha laga bixiyo si loo baro ayaa filinaa la dhigaa nin soomaali ahaa jilaayo filinkii wuxuu ku jilaa kii soomaaliga ahaa nin imaama inuu dhalay gabar marka wuxuu markaa yacni la socdaa ama uu yacni ou la haasaawayaa ama uu guursanaa nin baadariya ou dhalay nacam gabar dal kale kasoo jeedo nin baadariya dhalay marka waxaa laleeyahy muslimkii imaam iyo baadari a isku mid laga dhigaa nacam waxyaabahaasa marka dee beejajka ugu horeysa had arkaysaan yacni beejka b b c da iyo waxyaabahaasa ban aal soo dhigaayo sheekooyinka ugu qiimiga badan oo ugu muhiimsan ee indhaha dadka inay soo jiitaan la rabo waana laguu sheegaa weliba waa in dadka la baraa laleeyahay arrintaas nacam waxyaabaha markaa de waxay ka hor imaaneysaa aayaadkan marka aan akrinayna qur-aanka marka qofkii qur-aanka rumaysan waxyaa waxyaabahaas marka tilmaamahaas diiniga ah ee dadku inay muumin kaafir munaafiq mushrik waa wada owsaaf axkaam diin ay ka dhalanaysa nacam sharci ah kuwaa marka qofka ha rumaynin haddii la yihahde diinkii ha rumayninay ka dhigan tahay ayb marka taasaa alla marka wuxuu leeyahy aladiina yatakhiduuna alkaafi marka marka musaawaadka noocaas la bilaabo ayay arrintan waa sahlanaanay markaas nacam marka tan alla munaafiqiintu ku tilmaamaya irid laga galo si loo sameeyaa taa laga dhigaan ayabtaguuna miyay dalbayaan cindahum kuwaa gaalada agtooda alcizata miyay ka dalbayaan sharaf iyo manaca iyo awood miyay kaayay ka raadinayaan fa ina alcizata cizadu iyo sharafka iyo manacada lilaahi allay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha waqad xaqiiqe ahee nazla alla wuxuu soo daadejiyey calaykum idinka korkiina uu ku soo dejiyey filkitaabi kitaabka dhexdiisana uu ugu soo dejiyey an idaa samictum anhu sha'niye idaa haddii samictum aada maqashaan aayaatillaahi alle aayaadkiisa yukfar waxaa lagu gaaloobaya bihaa aayaadka alle wayustahza-u lagu jeesjeesayo bihaa aayaadka alle lagu jeesjeesayo iyadoo sidaa la yeelayo haddaad maqashaan falaa taqcuduu ha fariisanina macahum iyaga macooda hala fariisanina hala jooginina xataa intii yakhuuduu ay dhex galayaan oy dhex muquurayaan oy dabaalanayaan fii xadiidin sheeko sheekada oo hayrihi yacni kaa heyrkiis ah ay fii gayri xadiidihim aladii fiihi sheekadii ay ku jireenna kufriga waxaan ahayn intay ka gelayaan inakum idinku idan goortaas marka goorta aada iyagoo aayaadka ilaahay ku kufrinayo ku jeesjeesayo aada la fadhisaan idinkoo awoodaya inaad ka tagtaan mithluhum iyagoo kalea tihiin marka in allaha alla jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta kii ururinaya waayo alleh iyo walkaafiriina iyo gaaladaba fii jahannama jahannamo dhexdeeda kii ku ururinaya waaye jamiican xaal ay yihiin ku dhammaantood aayaddanna marka waxay ka warramaysaa waaqaca kale yaana laga celinayo gaaladan diinka alleh inay aflagaadeynayaan ka zuuli maayaan marka ay diinka alleh aflagaadeynayaan ay ku jeesjeesayaan idinka meel hala fadhinina ka taga ka carara haddaad ba awoodi kartaan inaad ka tagtaan iskaga taga hadday marka tegi ka tegistaasi ilaa intay intee markaa yacni laydinka rabaa intay war kale ka gelayaan hadday sheeko kale ka sheekaysanayaan haddaad dhex fadhisaan dembi ma aha arrintaasna laakiin iyaga oo diinka alla ku jeesjeesayo alla ku kufrinayo inaad markaa yacni la fadhisaan idinkoo kari kara inaad ka tagtaan arrintaa yacni ma bannaana taa marka waxaad ku mutaysanaysaan iyagoo kale inaad noqonaysaan waayo gaalnimadoodaa ku raalli noqonaysaan leanna khiyaarkaaga haddaad iskaga dhex fadhiso oo arrintaa aynan ku dhibaynin ood la qosleysid gaalnimadoodaad ku raalli noqone waridaa bilkufri kufru gaalnimadoo lagu raalli noqdana waa kufri sideeday u tahay marka yacni naaqid iimaanka burinaya waqad xaqiiqe ahee nazala wuxuu alla soo daadejiyey calaykum idinka korkiina filkitaabi kitaabka dhexdiisana uu ugu soo daadejiyey antan marka mukhafafa min athaqiila wa anhu damiiru shani baa loo qadaraa weliba gaa'ib ah qaaraa marka anhu ay anakum dhahayo laakiin waxaa ka fiican anhu in la yidhaha shanieh shayga lasoo dejiyaa kan a macnaha anhu shanieh idaa samictum haddii aada maqashaan aayaatillaahi alla aayaadkiisa yukfaru lagu kufryacni xaal lagu kufrinaya bihaa aayaadka alleh wayustahza-u lagu jeesjeesayo bihaa aayaadka alleh iyadoo lagu jeesjeesayo haddaad maqashaan falaa taqcuduu ha fariisanina macahum iyaga macooda xataa intii yakhuuduu ay ka dabaalanayaan fii xadiidin sheeko hayrihi taa heyrkeed ah yacnii axkaamtii mararka qaar waxaa dhacayso axkaamtii ilaahay sharcigiisii yacnii axkaamtii ku saabsanayd mararka qaar in lagu jees-jeeso oo maalan islaamku sida sida uu haweenka u maamulay markhaatida sida uu u maamulay axkaamta xuduudda sharcigaa sida uu u maamulay yaa mararka qaar gaaladu ay ku jeesjeesayeen oo waxay leeyihiin wax noocan oo kalea ciqaab foolxun waaye qof nooloo soo taagan dhagax in lagu dilo ciqaab foolxun foolxun waaye edhaxalkii haween in la yidhaha nis baa la siinayaa xuquuqdii naagahii ka hor imaanee arrintan joor baa ku jiro shirarka noocaas oo kalea dadka la abaabulaya gaalada marka oo aayaadkii alle sidaas loogu jeesjeesayo jowrka iyo cadaalad darada laga tasawuraayo oo la leeyahay tan idinma dadkan uma fiicnee tana u fiican ka dhaadhiciya ku qasba geliya yan waxaan dadkaan hadlayo wadaadadaan hadlaaya iyo dadkaan yacnii yacni diin iyo diinkan iyo sheegaya adduunkuba kuma dhaqmo meelaha sidaas oo kaleada dadku dadka yacnii ku dhex jiro laba waxba waa qabaan waa maroo iyadoo horta lagu jeesjeesayo axkaamta alle inay meesha u fadhiyaan ma aha hadday islaamnimo muslimiin ay ay yihiin meesha maba u fadhi lahayn qodobka labaadna waxa uu yahay haddayba ayagii axkaamta baabi-inteeda kala qeyb qaadanayaan oo ayaguba ay diyaar yihiin oy u taagan yihiin waa khatar nacam dad dhan baa waxay ku leeyihiin yacni maanta waxaa la diidayaa yacni xuquuqdii haweenkii baa la diidayaa dadkii wadaadadaa waa diidayaan kufsi maxaa u haysaan kufsiga sharciga islaamka muxuu ku ciqaabay muxuu ka qabaa islaamka yani ciqaabtau ku ciqaabay maxay tahay haddii ciqaab loo keeni lahaa kufsiga oo yacni ummaddan yacni ciqaab adag loogu keeni lahaa oo haweenkan la dhibaayo dhibaatadeeda la joojin lahaa waxaan laga jooji karin wadaadadaas ay leeyihiin waayo diinka muxuu ku xukumaa boqol karbaashaa lagu dhufta bis qaaraa saas dhahayn arrintaa iyadaa miyaynan ahayn diinkii alle oo laga suureynayo masaalixda dadka inuunan uhayninba wax maslaxa haadii khatar u tahay nacam waayo kufsiga cuquubo adagooba ka ratiba nacam xadkii zinadana waa ka rati waa ka waajiba kufsiga waxaa kaloo ka dhalanaya hadduu hub iyo cabsigelin isagoo hub wato ou sidaas wax ku yeelayna waaba xiraabo iyo muxaarabo way nacam inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu ow yusallabuu ow tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin ow yunfaw min alardi in la yidhaha marka yacnii kufsigu wuxuu ku joogsa karaa oo keliya naaguhu waxay xuquuq ku heli karaan oo keliya horta in nalaga dhaafo diin iyo baabkeeda taasaa wax aada looga xumaada haddana inay maalin walba u taagan yihiin oy halgamayaan naagaha noocaas oo kale oo ay leeyihiin markii wax dhacaanba qada qadiyad markay dhacdo kufsiya allahu aclam aanaan ogeyn inay markaa yacni wax ka dambeeya xataa aanan ogeyn waayo dhacdooyinka waa laga faa'iidey inta la sameeyo aa laga faa'iideystaa yaa markaasaa waxaad arkaysaa iyagoo qaylinayo o dhahayo haddii xeer la keeni lahaana wadaadadaa diidan aawey wadaadadii qaylinayaa lagu leeyay aawey diinkii ilaahay maa la makaniyo dhulka nacam in kufsi dhaco iyo in kale markaasaa la arki lahaaye nacam ayb meelaha diinka alle yacni cuquubaadka sharciga haddii la yacni dhulka laga oogo waxaa la og yahay in jaraa-im fara badan ay ku istaagto nacam ummaddan ummadda ummaddan muslimiinta waana aaminsan yihiin waaqici waaqicanna waa waa u og yihiin nacam waxyaabaha noocaas marka waa istihzaa ilaahay aayaadkiisa lagu jees jeesayo qofkii marka inuu u fadhiyo oo waxaa la qoro ou la nadaamiyo oo ummaddii haddana uu ku farad yeelo waxaa uu sida ku halgamo qofkaa yani yani meesha hadda iimaan looga keenayo isagay jirtaan falaa taqcuduu hala fariisanina macahum iyaga la jirkooda xataa intii yakhuuduu ay ka dabaalanayaan oy ka dhexgelayaan fii xadiidin sheeko hayrihi sheekada oo hayrihi hayri xadiidihim sheekadoodii aladii fiihi lkufru walistihzaau uu ku jiray maahane marka waa gaayatun litarki lqucuudi macahum ka tegista laga tegaayo in lala fariisto ilaa intay ku eg tahay inta ay ka dhaafayaan kufrigaa iyo istihzaagaas inakum idinku idan goortaa mithluhum iyagoo kale ayaad marka aada ahaanaysaan ood noqonaysaan fa antum idan mithluhum iyagoo kale aada noqonaysaan fii rukuubikum macsiyat allaahi aada koraysaan iyo iitaa'ikum laimaanlaimaan ityaanikum la imaanshaha aada la imaanaysaan maa naha allaahu canhu wixii alla u reebay alimaamu abari marka wuxuu yihi fii hadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu lwaadixatu dalaalo waadix ah cala annahyi iska reebidda layska reebay can mujaalasati ahli lbaail dadka ahlu baailka in lala fariisto min kulli nowcin nooc walba oo ay yihiin min almubtadicati waalfasaqati mubtadicada iyo fasaqada ka mid ah yacni gaaladii mubtadicadii fasaqadii inaan lala fariisanin cinda khawdihim fii baatilihim marka ay baatilkooda ku dhex jiraan waayo adigii baa dhow raalli ku noqonayo ugu yaraan markaa inaad meesha ka kacdood muujiso inaa waxaan diidan tahay ayb in allaha alla jaamicu lmunaafiqiina ina allaha alle jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta kii ururinayo waayo alleh iyo walkaafiriina iyo gaaladaba fii jahanama jahanamow ku ururinayaa dhexdeeda jamiican xaalay yihiin dhammaantood ay in allaha jaamicu lfariiqayni labada kooxba alla mid ku ururinaya waay min ahli lkufri waannifaaqi kuwa ahlu kufriga iyo nifaaqa fi lqiyaamati maalinta qiyaamaha fi nnaari buu ku ururinayaa famuwafiqun beynahum dhexdoodu iswaafajinayaa muxuu isku waafajinayaa fii ciqaabihi fii jahannama uu ku ciqaabayo jahannamo dhexdeeda iyo waaliimi ciqaabihi ciqaabkiisa xanuunkiisa kama tafaquu say ayagu isku waafaqeen fi dunyaa adduunyada markay joogeen faijtamacuu waxay ku kulmeen calaa cadaawati lmu'miniina mu'miniinta la collaytankooda wayani wata'aazaruu cala اtakdiili iyo waxaa markaa yacnii ay isku garabsadeen cala اtakdiili can diin illahi ilaahay diinkiisa garabkeeda in laga baxo diinka in garabkiisa laga baxana way isku garabsadeen diin alladii diinka oo irtadaahu alla uu ka raalli noqday wa amara bihi ahlahu dadkiisiina uu faray maadaama adduunyada ay isku jaal noqdeen aakhirana isku jaal ay noqonayaan marka aakhiradii jahanamaa lagu wada kulminayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi